magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bacay muddooyinkaniba waxaa ka soconaya dib u dhis ballaaran oo lagu sameynayo goobaha danta guud haba ugu badnaatee wadooyinka magaalada baydhabo ayaa sanooyinkaniba waxaa ka socda dhismaha wadooyin waaweyn iyo kuwa xaafadaha dhexmara kuwaa oo loo sameynayo nidaamka interloga burbur xoogna uu ka muuqday muddooyinkii lasoo dhaafay waxaana ay taasi soo jiidatay dad badan maadaama wadooyinku ay yihiin kuwo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo bulshada intaba wadada dhex marta bartamaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ah mid burbursan isla markaana ay dhib ku tahay in ay maraan dadka iyo gaadiidka cabdulaahi cali watiin gudoomiyaha degmada baydhabo ayaa sharaxaad ka bixinaya halka uu marayo qorshaha dib u dhiska loogu sameynayo wadooyinka magaalada baydhabo iyo qaar ka mid ah jideerayaasha mara xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
addamagii dheganah sad wadniin dhegan oo cusub wado waxaa ka bilaabaas ee, mursal ee, sodonka ka bilaabaas mursal hamaraas bangiga surmaas toyn bangiga ka bilaabaas ilaa iyo shariif gaamey ka degaan degaas toyn sodonka ka bilaabaas ilaa iyo suuqa xoolaha ka degaan degaas samafon maraas laamigu yanguweys suuqa xoolaha ka degaan degaas sideed wadmay baada dhegayin way hayeysi dhismashoo la hayeysi insha allah mayba marro mayba bilaw doonaa may ka hige isla insha allah bilan bilan gudaashe la dheji doona ilaa midhaaraga magaalo dhex maro oo marse main route lan kaso yaasu mayba la dhejiye oo lan dhiso mayba si casri eh oo mayba lama door eh oo lama lama wada isgarab socod mayba laka dhise oo si oo bimareenadiis iyo walaayta siiradahay mayba wedad mayba ayaa laka dhise suuna mayba wado insha allah kuduun wadooyinka ka daldhisahay mayba yala ku fida insha allah oo berida magaalada iyo quruxda magaalada iyo wadada mayba ku bedelo insha allah dibudhiska wadooyinku waxa ay kaalin ballaaran ka qaataan socodka gaadiidka kubaca dhaqaalaha ganacsiga ee deegaanka iyo sidoo kale bilicda magaalada taasi oo sababta in dadku ay si nabad ugu noolaadaan